xafisaa maxamed yuusuf xilmi waxaan ahay nin koloneel retired militariga haddana ka ah patron veteran waxaa waaye dadkii militariga ka soo baxay maanta iskuga imaadnay xalfadan oo duqoomihii ka soo baxay militariga ayaa isku imaadnay waan iswarsanaynaa biil ayay dowladdu noo soo saartay marka maanta waxaa mahad ah in aan annaga kulligaan meeshan iskuga imaadnay oo annagoo caafimaad qabna oo walaalo oo isjecel marka oo ah dad cilmi qaba oo dadka iyo dowladda iyo diintaba wax u tari kara marka waxaan u yeernay brigade commander halka iyo deputy base commander way noo imaaneen way mahad weyn ayay ku leeyihiin ilaa iyo representativeka county commissioner marka waxaan u malaynaa si hadda ay u bilaabatay waay veteran waxay noqon doontaa wax weynin badan oo faa'iido leh oo wadankana faa'iido u leh ayaka dadkii ritaaya ahna faa'iido u leh xasan joofle waxaan ahay jeemanka guddiga dhefoka maanta waxaa xafladda iskugu imaaday ciidamadii ritaaya gareynan shaqada ka tageen iyaga oo isdiiwaangelinayaan isu diiwaangelinayaan aktiga cusubna baarlamaanka la mari oo sharciga noqotay oona la finance garayn doona ama dowladda ay maalgelin doonta marka halkan aniga waxaan codsi ka jeedinayaa dadkii shaqada ka tegeen intaan kelix maaha maanta konton iyo lix ruux ayaa imaaday waxaan u baahannahay dadkii aan imaadin kuwii nafaasta noo heli waaye kuwa aan ka warqabin in dhammaan ay isdiiwaangeliyaan waxaa jiraan haween oo nimankooda ay dhinteen oo ayagana widows ah ayaga naftinkooda waxaa la doonaya inay isdiiwaangeliyaan waxaa jiraan ilmo agoonna ah oo hooyadood iyo aabbahoodba ay dhinteen ciidankana ahaan jireen ayaga naftinkooda waxaa laga doonaya inay isdiiwaangeliyaan si hadhowtay markii wax qabasho layskugu imaado la ogaado yaa wax loo qabanayo yaa jaamacad ku jiro yaa jiran in la ogaado way wanaagsan tahay taa daraaddeed codsigeeda waxaa weeyaan haddii ciidanka aad ka shaqayn jirti haddii maaragtay uu ninka ku qabi jiro ciidanka ku jiro uu dhintay ama xaaskaada ay ciidan ahan jirta oo ay dhimatay fadlan waxaan kaa codsanaynaa in aas isdiiwaangelisa nalala soo xiriirta aniga jemanka waay xasan joofle wajeer ayaan joognaa hataa haddaa county kale haddaad joogto fadlan particularskaada iyo detailskaada aan shukraan celinaa maantaan iskugu imaadnay dadkii ritaayagaas militariga u kacay the army forces oo maanta ritaaya u kacay oo maanta iskugu imaaday oo isxasuustay mahad weyna aad iyo aad aan u celinayaa mahadda labaad waxaan celinayaa dadka organiska suubi oo meeshaan isku kaan keenay mahad kalaan u celinaynaa waxaan mahad u celinaynaa the army forces horan tababartay oo maanta standargaan aan ku joogno hadda aan joogno aad iyo aad aan mahad ugu celinaynaa